Maamulka iskuulka Hormuud ee magaalada Beledweyne ayaa soo xiray tababar ku saabsan nafaqada iyo nafaqadarrada kaasoo loo qabtay ardayda wax ka baratay iskuulka. Tababarkan oo socday muddo saddex maalin ayaa ardayda waxa ay ku barteen casharro ku saabsan ahmiyadda nafaqada iyo nafaqadarrada. Ustaad Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cabdulle madaxa arrimaha ardayda iskuulka Hormuud ayaa ka warramaya ujeedka tababarkan.
waxaa noo soo idlaaday maanta barnaamij tababar loo qabtay arday macadka dhigato iyo kuwa markaasi u suura gashay inay ka faa'iidaystaan intaba ujeeddada tababarkan loo qabtay waxay tahay in sare loogu qaado heerka aqoonta ardayda si ay bulshadooda beri ka maalin markaa wax ay ugu qabtaan ahamiyadda ugu weyn ee tababarkan loo qabtay ardayda markaas in lagu wacyigeliyo si ay bulshadana dib ay ugu sii wacyigeliyaan waana markaasi mid ay soo wada dhame- dhoweeyeen dhammaan ardayda ayna ka faa'iidaysteen saddexdaas maalin oo tababarka u socday Eh, tababarkan wuxuu ciwaankiisu ahaa eh, barashada nutrition and malnutrition oo ah afka soomaaliga nafaqeynta iyo nafaqadarrada si inta badan ardayda loogu tababaro caruurta iyo markaa dadka intaba qaabka ugu wanaagsan nafaqeyn fiican ay u sameyn karaan Eh, haddii nafaqadaro ay dhacdana qaabka markaas ugu wanaagsan ee looga hortagi karo dadka dhibaataysan iyo dadka kale intaba si ay markaasi ugu wacyigeliyaan uguna gargaaraan Qaar ka mid a ardayda loo qabtay tababarkan ayaa ka mahadceliyey.
Ee, waxaan ka mid ahay ee, ardayda een, een, tababarka u socday saddexda beri oo maanta uga eg tahay iskuulka hormuud waxaan ka faa'iiday een, tababarka wuxuu ahaa uu ku saabsanaay ee, nutritionka iyo malnutritionka waxyaabo badan ayaan ka faahin- ka faa'iidnay ee, nafaqadarrada iyo nafaqadaba Een, waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulka iskuulka hormuud iyo macalimiinta dhammaan Een, waxaan si gaara uga mahad celinayaa macalimiintana siinaysa tababarka oo kamid yahay istotol iyo sidoo kale istaad cabdiwahaab waxaan ka mid ahay ardayda dhigatay iskuulka hormuud ee loo qabtay tababarka een, nafaqada iyo nafaqadarrada waxaana ka faa'iiday wax badan Waxa- waxaana aad uga mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta daa ardaydii loo qabtay tababar nafaqada iyo nafaqadarrada wax badan ayaa ka faa'iiday waana u mahad celinaa macalimiinta iyo maamulka dhammaan Tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doona aqoonta ardayda barata maadada caafimaadka ee iskuulka Hormuud.